wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada somalilan ayana si rasmi aan la wareegtay duurjoogta kajarta gacanto bulshada waxaana san iyo horeyn diiwaan geliyday wasaaradda deegaanka weliba xeerka ilaaliyowka kaymaha iyo duurjoogta somalilan wuuse mamnucay in duurjoogta la kahay hoteelada iyo guryaha bashiir cumar xasan kusima agaasimaha waxaa dad duurjoogta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada somalilan yana shalay in wasaaraddii la wareegday duurjoogta kajarta ee gacanta bulshada maanta waxaan halkan u joognaa toban deero oon ka soo wareejinay xarun ay leedahay d b walama skandinafianka tobankan harima tobankan deero ayaa waxa isuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada gobolka saaxil ayaa wuxuu noo soo gudbiyey warbixin ah in toban toban deero ah ay xaaladoodu aada u daran tahay maadaama kuleyl badani berbere ka jiro deeradaasi oo ahayd tii wakti sanad ka hor aan u diiwaan gelinay dadkii haystay taasi oo la rabay qorshaha waaxda sanadkan ku jirtay in kolba qeyb wixii waxa weyaan siday u kala daran yihiin ama xaaladooda u kala dhiban tahay loola soo wareego looguna waxa weyaan xanaaneeyo goob ku habboon taasi oo la rabo in dib loogu celiyo duurkeygii haddaba halkan oo joogno oo ah xarunta c c f ee geedeeble waxaan keenay toban deero ah kuwaasi oo aan ka soo rarnay berbera gobolka saaxil iyadoo oo wasaaradda u diyaarisay goobihii iyo xarumihii oo waxa weyaan dibis oo kale qayb baa la geeyey oo lagu xanaaneeyaa oo lagu daryeelaa halkanna waa qaybta labaad kuwaas oo leh ka hela socawskii biyihii si hadhow intay la qabsato deegaanka kadibna ay dib duurkeygii loogu celiyo waxaan halkan ka leeyahay ama fursaddan aan uga faa'iidaysanayaa bulshaweynta somalilan in aan xasuusiyo xeerka kaymaha iyo duurjoogta xeer lamber kaasi oo mamnuucaya in la haysto la dhaqdo ama guri lagu haysto ama goob qof leeyahay lagu haysto duurjoogta nooc kastoo ay leedahay waajib ka dhigayana in la ilaaliyo laguna ilaaliyo duurkeega sistaasi haddaba loogu dulo waxa ay bilowday waaxda duurjoogtu qorshahii ahaa in la diiwaan geliyo duurjoog dadku haystaan kadibna loola soo wareego maanta ugu horreyso sanadkan ka waxaa la soo wareegay hordhicii ugu horreeyo toban deera ah kuwaasoo iskugu jira labiyo dhidig ah laba dhidig laba laba ah iyo sideed dhidig ah sidoo kale haana kumida holwadayaalka waxda duurjoogdayana bulshada ku bogaaday inay duurjoogda ka ilaaliyaan doorsho waana goobtii laku qaaday in sheegna duurjoog cusuba marka neef ama duurjoog xayawaan duurjooga inaad qabataa way adag tahay oo isagoo nool aad qabato oon suuxsanayn tusaale ahaan dhaawacyuu kuu geysan karaa oo geesihiisiibuu kugu mudi karaa cidiyihiisiibuu kugu goosan karaa afkiisiibuu kugu qaniini karaa marka lamacaamilka noocaasi runtii aad buu khataru yahay khatarta intaa leegna waxa shaqaalahani ay ugu bareerayaan oo runtii ay naftooda u halis gelinayaan waa sidii dadkan sida sharci darada ku haysta looga soo qaadi lahaa oo dowladda gacanteeda loo soo gelin lahaa oo ay gooba ammaana u tegi lahaayeen marka muwaadin waxaa weeye duurjoogta ku ilaali duurkeeda halkaas iyadu leedahay halka kan aanu joognaa waxa weeyaan xaruntii c c f maaragtay gedeble waxaanun maanta keennay toban deero oon berbere ka soo qaadnay asxaabtii igu horreysay ayaa kuley arrimo badan ka hadlay waxaan se doonayaa inaan la wadaago shacabka reer somalilan annagu oo matalayna wasiirka wasaaradda deegaanka shukri xaaji ismaaciil bandare iyo agaasimaha guud wasaaradda deegaanka iyo tiimka duurjoogta waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka mar walba waxaanu gudbinaa wacyigelin ku saabsan in la ilaaliyo duurjoogta oo dareen loo yeesho duurjoogta ooan culays iyo dhibaato loo geysan sidoo kale inaan lasoo qaqabsan arrimo badanoo noocaasa waxaa farxad ah in maaragta dadkanu imanka ay si fiican usoo fahmayaan muhiimadda ay leedahay duurjoogtu iyo in ay muhiim u tahay deegaanka iyo in la ilaaliyo waan ku bogaadinaynaa dadka maarata deegaanka inay maaragtay shacabka reer somalilan ku baraarugsan yihiin oo iyagoo kusoo wargelinayaan marka ay maaragtay dhibaata dhacdo ama marka wax loo geysto ama qaar haysto dhib ay arkaan ay ka soo qabanayaan kula soo hadlayaan aad baan ugu bogaaninaynaa dadka wanaagsan laakiin weli waxaaan dhammaan oo weli jira kuwii dhibaataynayey duurjoogta oo ay tahay mar labaad iyo mar saddexaad baynu dhinac ka wada istaagno oo aynu maaragtay aynaan u ogolaan inay dhibaataeyaan duurjoogteenna